wararka naga soo gaaraya gobolka mandheere ee ay gumaysato dowladda kenya ayaa ku waramaya inay halkaasi ka dhaceen laba shil oo khasaare dhaliyey shilalkan oo dhacay subaxnimadii shalay ayaa waxaa ku dhintay laba nin halka ay ku dhaawacmeen arday saarneed gaariga shilka galay shilalkan waxay ka kala dhaceen warguduud iyo magaalada mandheera waxaana shilalkan galay laba mooto oo ay isku dhaceen laba gaari oo midkood bas ahaa dadka dhintay ee labada ah waa wadayaashii mootooyinka dhugdhugleyda iyadoona halkaasi ay ku burbureen mootooyinkii ay wateen dadka dhaawacyada qaba ayaa loola cararay magaalada mandheera sida ay tibaaxayaan wararka aan ka heleyno waddankaasi kenya shalalka ceenkan oo kale ah ayaa isbuuc gudihiis laga soo tabinayaa dalkaasi kenya iyadoona xiliyadii lasoo dhaafay ay halkaasi isugu dhaceen baabuur rakaab qaada iyo kan xamuulka kaas oo geystay khasaare baaxad leh waddanka kenya waxa uu ku jiraa wadamada afirka ee kaalmaha hore kaga jira shilalka gaadiidka toddobaad kasta dhowr shil oo ay dadku dhinteen ayay baahiyaan warbaahinta gudaha ee dalkaasi